xaqiijinaynaa madaxweynuhu noosigu laftiisu uu lacagna soo qaatay aan hayna boqol xildhibaan ka badan uu lacag siiyey ilaa hadeerna ay lacagta ku socoto maaragtay madaxtooyada xildhibaano badan la leeyahay ha ka hadlinina qodolkii qalbi dhagax ha ka hadlinina qodobadaan oo dhan oo dastuuriyaa la jebiyey taas ayadaa caddayn ah runtii haddii loo baahana loo heli karaa caddayn ay wata horta midaan waxba kama dhexayn karaa maradiis dhammaaday weeye oo maxkamadda sare soo fudisay baarlamaankuna qaraar uu soo saaray waana dhammaatay meeshaas anuguna sideedaas xildhibaan baarlamaanku ama aniga ama ay igu aragti ahaadeen ama igu aragti ahaadeen waxaan ka aaminsanahay xildhibaanada baarlamaanka ee sharafta leh inay mar walbaba ay fahmi karaan waxa uu yahay cadaaladdu iyo meesha loo soco marka waxaan isleeyahay inaan isku aragti kama noqon doonaan ka rajeyna insha allah taala